deegaanka baxda gaabo ee gobolka mudug ayaa lagu soo gebagabeeyey shir dib heshiisiineed oo lagu xalinaya xiisad u dhexaysay beelo walaalo ah oo halkaa wada dega waxaana shirka soo qabaqaabiyey wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowla goboleedka galmudug waxaana goobjoog ahaa shirka odayaasha dhaqanka labada dhinac maamulka deegaanka baxda gaabo haweenka iyo qaybaha kala duwana bulshada deegaankaas wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dowla goboleedka galmudug cumar maxamed diiriyo cumar guureeye ayaa warbaahinta la wadaagay qodobadii ka soo baxay shirka
deegaanka baxda gaabo kulan ku qaatay maamul mas-uuliyiinta maamulka galmudug oo heer walba isugu jira waxayna ka soo saareen go-aan shaqaaqadii ka dhacday deegaanada u dhexeeya laasburg iyo ubataale taas oo ay ka dhalatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxay dawladdu go'aamisay in deegaanada u dhexeeya laasbuur uubataale baxda gaabo iyo farjanno inaan wax bina ah deegaamadaas inta u dhexaysa aan laga samayn karin daaqsinta iyo xoolodhaqatada iyo reer guuraagana ay u fasaxan yihiin maxira ayagu wax xuduuda oo ay kala leeyihiin daaqsinta iyo xoolodhaqatadu ma jirto xuduud gaara ku xidhan ma jirto waa u fasaxan yihiin deegaamadaas deegaamadaas afarta ah wax bina ah laga samayn karin marka laga reebo wixii hore ugu yaalay oo hadda maanta galabta aan joogno oo binooyin oo afartaas muxuu ahaye deegaan oo aan sheegnay hadda ku yaalla oo hore ugu yaallay hadday meel manaamdaraa ku yaalleen iyo haddii kaleba dawladdu waa u tara kooban yihiin waa ku og yihiin qaar waxaa jira meelo markii hore aan nadaam naab ku jirin ku yaalla dawladduna ku go'aamisay inay meeshoodaas qofkii iska lahaa ku noolaado shirkan ayaa looga dan lahaa sidii loogu xallin lahaa dagaalbeeleed dhowaan ka dhacay deegaano hoos yimaada deegaanka baxda gaabo ee gobolka mudug